بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فات asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kadib markii ay dhammaatay muddadii trump uu qabtay iiraan milatariga maraykanka iyo kuwa yuhuudda oo bilaabay weeraro karan ah xarumaha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalkaasi iyo weeraro waaweyn oo iiraan ku qaaday ceelasha shidaalka ee dowladaha khaliijka haddaba dagaalka bariga dhexe miyuu galay wajha cusub ciidanka kacanka iiraan oo ku hanjabay inay beegsan doonaan dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee gobolka iyo dahraan oo gebi ahaanba gaashaanka u daruurtay xabad joojin kumeel gaar ah waxaan sidoo kale maanta barnaamijka ku soo gudbin doonnaa bentagoonka maraykanka oo dhexda kaga jira xaalad khatar ah iyo saraakiil ciidan oo shaqada laga eriyey waatee afarta wadiiqo ee suurtagalka ah in lagu furo marinbiyoodka muhiimka ah ee hurmus sideese ayay iiraan dib u qaabaynta nidaamka caalamka ugu adeegsanaysaa marinbiyoodka hurmus waa kuwee waddamada ugu badan ee saamaynta uu ku yeeshay qiimaha lagu iibsado shidaalka kadib colaadda bariga dhexe waase kuwee waddamada ugu qaalisan xagga sicirka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul-yowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa horaantii toddobaadkan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa muddo u qabtay dowladda iiraan si ay u furto marinbiyoodka muhiimka ah ee hurmus sidoo kalena ay u aqbasho heshiiska uu soo bandhigay iyadoo saacadihii iyo maalmihii lasoo dhaafay laga dhur sugayey sida ay noqon doonto hanjabaadda ka timid trump iyadoo saacada ay ka soo wareegatay markii ay dhammaatay muddada washington ay u qabatay dahraan milatariga maraykanka iyo ka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa bilaabay weeraro ay ku beegsanayaan kaabayaasha dhaqaale iyo sidoo kale xarumaha tamarta ee waddanka weeraradu qaymo ah ayaana laga soo sheegayaa jasiiradda kharaq oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu muhiimsan ee ku yaalla gudaha waddanka iiraan sidoo kalena laga dhoofiyo boqolkiiba sagaashan shidaalka ay iiraan soo saarto wariyaasha ku sugan halkaasi ayaa soo wariyey in duqaymo xooggan ay fulinayeen diyaaradaha dagaalka iyadoo sidoo kale bartamaha waddanka diyaaraduhu ay beegsadeen buundooyin muhiim ah oo isku xirayay gobolla ka tirsan waddanka iiraan bayaan ka soo baxay ciidanka kacaanka iiraan ayaa durbe looga jawaabay waxayna sheegeen in iyagu aysan bilaabin daandaansigan balse sidoo kale ay qaadi doonaan weeraro ka dhan ah maraykanka iyo maamulka yuhuudda oo lagu beegsanayo kuwa la mid ah kaabayaasha ay beegsadeen waxa ayna sheegeen in dhammaan hadaf ay u yihiin maraykanka shirkadihiisa iyo sidoo kale xulafadiisa ayna sidoo kale ku qasbi doonaan muddo sannado ah inay waayaan gaas iyo nafto hanjabaadda ka timid ciidanka kacaanka iiraan ayaa loo arkaa mid mandiqadda gelin karta dagaal hor leh inkastoo sidoo kale ay socdaan weerarada maraykanka iyo yuhuudda ay fulinayaan ee ka dhanka ah kaabayaasha iiraan warar soo baxaya ayaa sheegaya in weeraro loo adeegsaday sawaariiqii diyaarada daroonis ah lagu qaaday ceelasha shidaalka ee ku yaalla waddanka sacuudiga bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda riyaad waxaa lagu sheegay in qalabkeeda difaaca uu ka hortegayo weeraro halka sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda dooxa dhankeeda lagu sheegay inay cambaaraynayaan weeraro lagu soo qaaday xalna aysan ahayn in iiraan ay beegsato xarumaha tamarta ee dowladaha khaliijka dowladda bakistan oo dhankeeda dhexdhexaadiya u ahayd washington iyo dahraan bayaan ka soo baxay iyo ku sheegtay inay cambaaraynayso weerarka lagu qaaday xarumaha tamarta ee ku yaalla waddanka sacuudiga tallaabadan maanta washington ay qaadiya ayaana loo arkaa mid mandiqadda gelin karta dagaal hor leh donald trump ayaa ku hanjabay in iiraan uu ku celin doono wuxuu ugu yeedhay casrigii mugdiga ahaa islamarkaana nolosha malaayiin qof oo iiraaniyiin ah uu dib ugu celin doono siday ahayd qarniya ka hor markaan eegno deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan weeraro loo adeegsaday sawaariikh ayaa saacadihii lasoo dhaafi lagu qaaday kuwaasoo qaybo ka mid ay ku hobteen magaalada caasimadda ah ee talabiib sidoo kale in ka badan afartan weerar oo sawaariikh loo adeegsaday ayay ururka isugu yaray xisbullah waxay ku qaadeen deegaanada yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca bartamaha dhulka filistiin sida ay xogaha sheegayaan waxaa mar kale fashil ku dhow wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan iyadoo gebyahanba dowladda iiraan ay ka soo horjeesatay in xabad joojin kumeel gaar ah la gaaro kadibna heshiiska la dhammaystiro iyadoo codsatay in gebyahaanba maraykanka iyo yuhuuddu ay joojiyaan duulaanka ay ku soo qaadeen dhanka magaalada istanbul ee waddanka turkiga kooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday qunsuliyadda yuhuudda ay halkaasi ku leeyihiin iskahorimaad halkaasi ku dhex maray kooxaha weerarka soo qaaday iyo ciidanka booliska turkiga ayaana waxaa ku dhintay ilaa saddex ruux oo laba ka mida ay yihiin ciidamada booliska halka midka kalena uu ka mid yahay ragga weerarka soo qaaday xukuumadda ankarana waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay ilaa laba ruux oo kale wasiirka arrimaha dibadda maamulka yuhuudda oo ka hadlayay dhacdadan ayaa sheegay in muddo haatan laga joogo hal san iyo bar ka hor ay banneeyeen aysanna jirin wax shaqaale ah oo halkaasii ka joogay
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa bentagonga maraykanka oo dhexda kaga jira xaalad khatar ah iyo saraakiil ciidan oo shaqada laga ceeriyey warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada new york times iyo newsweek ayaa lagu daahqaaday arrimo dhowr ah oo ku qotoma xaaladda ay dhexda kaga jirto waaxda difaaca maraykanka iyadoona mid ka mid ah jenaraalada ciidan ee maraykanka ee howlgabka ah uu soo saaray digniin si toos ah u taabanaysa xaaladda bentagonga haddii ay sidan ku sii socoto inay qarka u saaran tahay burbur deg deg ah jenaraal randi maner waa jenaraal amerikan howlgab ah waxaana saacadihii lasoo dhaafay si aad ah la iskula dhex marayey warbixin uu ku daahqaaday qodobo dhowr ah oo ku qotama xaaladda dhabta ah ee waqti xaadirkan bentagonga uu dhexda kaga jiro ciwaanka ugu horreeya ee warbixintiisa uu u sameeyana waa aamusnaanta talada milatariga waxa uu maanar sheegay in xogayaha difaaca maraykanka wakhti xaadirkan uu qaadayo tallaabooyin uu ku caburinayo talooyinka saraakiisha milatari ee maraykanka sarkaalkii afkiisa kala furanna waxa uu la kulmi karaa in shaqada laga ceriyo taasina waxay dhalisay ayuu yidhi in dhammaantood ay la aamusaan wixii fikrada ahaa ee ka dhex guuxayey wakhti xaadirkan maraykanka uu dhexda kaga jiro xaaladda dagaal ee uu ku waayey wax badan waxa uu sidoo kale jenaraalkan tooshka ku ifiyey in saraakiisha laga horgeynayo hadalla caburin ah oo xitaa qaarkood ku qasbi kara in si iskooda ah ay shaqada uga tagaan waxaa warbixinta jenaraalkan oo sii socota lagu sheegay in tani ay walaac xooggan ka dhex abuurtay xiriirka madaxda milatari qaybahooda kala duwan xilli maraykanka uu u baahan yahay ayuu yidhi wakhti xaadirkan go'aan masiiri ah oo ku dhisan khibrad milatari oo dheeraad ah haddii shaqada laga eriya ayuuna yidhi maskaxdii milatariga maraykanka waxaa xoogaysan doona niyadjabka ciidanka waa ayna fogaan doontaa filashada guul milatari isbarbardhigga taariikho hore loo arkay iyo midda maraykanka wakhti xaadirkan uu ku dhaqmayo waa ciwaan warbixintu ay samaynayso waxuuna jenaraal maner xaaladdan la barbardhigay laba xaaladood oo lagu yaqiinay joseph starlin hogaamiyihii midoogii sofiyeed iyo adlof hitlerkii hogaaminayey naaziga waxauu sheegay in labadaasi hogaamiye ay ciidankooda caburin xooggan ku hayeen waxayna taasi dishay niyaddoodii maraykankana wakhti xaadirkan waxa uu qaadayaa tallaabooyin kuwaasi la mid ah ayuu yidhi oo kalsoonidii askartii ameerikaanka waa ay sii dhimanaysaa maalinba maalinka ka dambaysa saraakiisha xilka laga qaaday waxay warbixinta oo sii socota ay xusaysaa magacyada qaar ka mid ah saraakiishii laga xayuubiyey xilalkoodii kuwaas oo muddo dheer ku dhex jiray milatariga maraykanka ninka koowaad waa jenaraal randi gorgi oo ahaa taliyihii shaqaalaha ciidanka kan labaad waa taliyihii tababarka iyo niyad-dhiska ciidanka maraykanka jenaraal david hodney kan saddexaadna waa madaxa wadaada diimeedka ciidanka maraykanka jenaraal william green tallaabada saraakiishan iyo kuwo kale xilka looga xayuubiya ayaa warbixintu tidhi waxay quusgelisay hannaankii waaxda difaaca maraykanka iyadoona bulshadu ay inta badan u aragta arrinkan mid trump uu ku doonayo in uu ku coryaamiyo guud ahaan bentigonka maraykanka ma jiraan wax baaritaanno ah oo la sameeyey waa ciwaan warbixintu ay samaynaysa waxaana lagu yidhi waa suuragal in go'aamadan ay wajihi doonaan baaritaanno adag iyo su'aalo laga weydiin doono xukuumadda trump sharci dejiyaasha maraykanka ayaana la filayaa in saraakiisha bentigonka ay weydiin doonaan sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya ceyrinta saraakiishan milatari iyo natiijooyinka laga dhexli kara haddii sidaas ay shaqada uga tagaan saraakiishan milatari weliba xilligan maraykanka uu dhexda kaga jiro xaaladda dagaal ee bariga dhexe waa kubee afarta wadda ee suuragalka ah in dib loogu furo marmiyoodka muhiimka ah ee hormus wargeyska maraykanka ka soo baxa ee new york times ayaa daabacay warbixin uu kaga jawaabaya su'aashan waxaana lagu bilaabay tan iyo markii la xiray marinka hormus waxayse soo tarayeen su'aalo ku saabsan sideebaa dib loogu soo celin karaa maraakiibtii halkan mari jirtay xaaladda marinka hormusna looga dhigi karaa sideedii hore ilaa afar hab ayaana lasoo bandhigay ugu dambayntii kuwaas oo suuragal ah in dib loo soo celiyo maraakiibtii halkan mari jirtay si sicirka shidaalka caalamku uu u noqdo mid hoos u soo dhaca qorshaha koowaad waa ilaalin lagu sameeyo maraakiibta halkan maraysa waxaana lagu yidhi waa in maraakiibta ganacsiga ay wehliyaan maraakiib dagaal oo si aad ah u hubaysan faransiiska ayaana riixaya qorshahan halka washingtonna ay ku dhiirigelinaysa xulafadeeda kale sida kuwa yurub iyo jabaan waxuuna trump yidhi waa muhiim in aad ilaashataan maraakiibtiina ganacsi si kastaba ha noqotee qorshahan waa mid qarash fara badan oo ku baxaya ayuu wargeysku yidhi mana ahan mid dammaanad qaadi karaa in laga hortegi kara si buuxda weerarada iiraan ay ku beegsan karto maraakiibtan sida diyaaradaha daroniska ee shaahid qorshaha labaad waa in la dhiso maraakiib minabarisa doorashadan waa in la diro ayay warbixintu tiri maraakiib sifaysa gunta hoose ee badda kuwaas oo si toos ah u baari doona miinooyinka ay tehraan ku aasta badda balse saraakiil milatari oo reer galbeed ah ayaa ka digaya qorshahan iyagoona ku tilmaamaya in uu yahay mid waxtarkiisu uu yar yahay qorshaha saddexaad waa ilaalinta cirka waxay warbixintu tiri doorashadan saddexaad waa in la adeegsado diyaarado dagaal iyo kuwa daroonis ah si looga hortago weerar kasta oo iiraan ay ku beegsan karto maraakiibta ganacsi ee maraysa marinka hormus habkan isana ma ahan mid ayay warbixintu tiri mid qarashkiisu uu yar yahay oo maraykanka waxaa suuragal ah iyo xulafadiisuba in malaayiin dollar ay ku waayaan haddii hal fashil oo yimaadana uu ka dhaca marinka hormus islamarkaana la beegsado markab maraykanka dammaanadiisa uu qaaday waxaa halkaasi ku burburi doontaa ayuu wargeysku yidhi kalsoonnidii lagu qabay dhammaan maraykanka iyo xulafadiisa qorshaha afraad waa diblomaasiyad iyo cadaadis wadajira oo lagu sameeyo dowladda iiraan doorashadan waxay warbixintu tidhi waxaa loo arkaa tan ugu macquulsan waana in la xoojiyo cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midka ciidan ee la saarayo dowladda iiraan taasoo sida maraykanka uu filanaya dhalin karta in miiska wadahadalka ay timaado iiraan islamarkaana ay ku qasbanaateen cunaqabataynta ay ka qaado marimbiyoodka hormus khubro kale oo u dhoondoloola arrimahan ayaase tibaaxaya intaasi aysan u muuqan mid suuragal ah haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aannu markan eegna warbixin ka hadlaysa sidee ayay iiraan dib u qaabaynta nidaamka caalamka ugu adeegsanaysaa xiritaanka marimbiyoodka hormus wargeysyo dhowr ah oo ka soo baxa waddanka maraykanka wuu ugu horreeya dahiil ayaa daabacay warbixin ay kaga jawaabayaan su'aashan waxayna yidhaahdeen iyadoo dagaalka maraykanka iyo israa'iil oo isku dhinac ah iyo iiraan uu galay bishii labaad waxaa soo baxaya xaqiiqooyin cusub oo ku saabsan sida iiraan ay u doonaysay xiritaanka marinka hormus in ay u adeegsato dib u qaabayn ay ku samaysa nidaamka caalamka gaar ahaan dhanka dhaqaalaha warbixintu waxay ku dhisan tahay aragtiyo kala duwan waxayna muujinaysaa in maraykanka uu si buuxda wakhti xaadirkan ugu guuldaraystay in iiraan uu kaga itaal ronaado fagaaraha dagaalka waxayna dhanka kale tiri iiraan waa mid ku guulaysatay istaraatiijiyadii dagaal ee ay ku soo howlgashay tan iyo markii xiisadu ay qaraxday harlan ulman waa aqoonyahan falanqeeya arrimaha bariga dhexe wuxuuna sheegay in maraykanka wakhti xaadirkan uu lugaha la sii gelayo xaalado la mid ah kuwii uu kala kulmay fiitnaam afghanistan iyo ciraaq uuna iska indhatirayo burburka xooggan ee ay israa'iil lugaha u sii gelinayso wuxuuna yidhi washington keliya waxay wakhti xaadirkan sheeganaysaa inay burburisay awooddii cirka iyo dhanka badda ee iiraan balse tehraan weli ma ahan mid istaagaysa oo saamaynteedii khaliijka iyo gobolka oo idilba waa mid gaartay robert baabe oo ah brofesor ka tirsan jaamacadda chicago ee dalka maraykanka ayaa dhankiisa waxa uu qoray aragti ah in caalamka wakhti xaadirkan uu u muuqdo in uu ka markhaati kacayo soo bixitaanka awood afraad waxuuna yidhi markii hore ilaa saddex quwadood ayaa jirtay waana maraykanka shiinaha iyo ruushka ayuu yidhi balse iiraan ayaa wakhti xaadirkan u muuqatay in ay soo noqonayso midda afraad ee loolanka la gasha saddexdan kale waxuuna yidhi ninkan awoodda iiraan kama soo fulaysa hubkeeda ama dhaqaalaheeda balse waa mid ka timaada xakamaynta marinka hormus oo ah halbowlaha ugu muhiimsan ee tamarta adduunka waxaana brofesoorkan sidoo kale sharaxayaa in iiraan aysan xitaa u baahnayn in ilaalo qaas ah ay ka qabato marinka hormus ee ay keliya ku filan tahay in dhowrkii maalmoodba ay beegsato hal markab taasoo qalqal xooggan gelin doonta boqolkiiba sagaashan isku socodka maraakiibta shidaalka sida maadaama shirkadaha caymiska aysan qaadan karin khatar intaasi la eg marinkuna sidaas ayuu ku xirmi doonaa oo isticmaalkiisa oo idil wuu istaagi doonaa ayuu yidhi isbahaysiga tamarta iyo filashada saamaynta fog waa ciwaan warbixintu ay samaynaysa waxauna robert baabe ka digayaa in isbeddelladan ay burburin doonaan saamayntii reer galbeedka ee caalamka dalalka khaliijka iyo kuba aasiya sida jabaan kuuriyada koonfureed iyo hindiya ayaana dhib weyn ka dareemi doona xirnaashiyaha marinka hormus waxaana hadda muuqata dhaqdhaqaaqa cusub oo lagu doonaya in lagu dhiso isbahaysi dadban oo u dhexeeya iiraan ruushka iyo shiinaha gunaanadkii qoraayaasha warbixintan waxay isku waafaqeen in nidaamka caalamka uu dib u habayn xooggan ay ku socoto wakhti xaadirkan iiraanna keliya marinkaas ay xirtay ay u adeegsanayso in dib u qaabayn ay ku samayso waxay gaaladu ugu yeeraan nidaamka caalamka ee laga siman yahay guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubintoo aad ku maqasheen qodobo kala duwan التقينا فأضحى ليلنا فالق البشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa kuwee waddamada ugu badan ee saamaynta uu ku yeeshay qiimaha lagu iibsado shidaalka kadib xiisadda ka taagan bariga dhexe waase kuwee waddamada ugu qaalisan xagga sicirka ku soo dhowaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen xaarif cabduqaadir dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ee ka dhankaha iiraan ayaa si weyn u saameeyey suuqyada tamarta gaar ahaan qiimaha shidaalka iyadoo uu kordhay walaaca la xidhiira sii dheeraanshaha dagaalka iyo khataraha ku xeeran marinka muhiimka ee hormus oo ah marin istraatiiji ah oo ay maraan sahayada shidaalka adduunka xaaladdan ayaa sababtay in suuqyada caalamka ay la kulmaan muujad cusub oo sicir barra oo dhanka shidaalka ah toddobaadkan gudihiisa waxaa si weyn u kacay qiimaha saliidda ceyriinka ee brint kaas oo gaaray ku dhowaad boqoldollar halkii fuusto kadib markii uu kordhay toddobadhibcsideed boqolkiiba halka saliidda maraykankana ay kor u kacday kow iyo toban dhibic saddex boqolkiiba islamarkaana gaartay boqol kow iyo toban dollar halkii fuusto korarkaas deg deg ah ayaa muujinaya sida ay suuqyada uga falcelinayaan xiisadda sii kordhaysa iyo hubantila'aanta ka taagan mustaqbalka sahayda shidaalka saamaynta dagaalka kuma koobna oo keliya qiimaha saliidda ceyriinka balse waxaa si toosa u gaartay qiimaha shidaalka ay isticmaalaan dadka caadiga ah dalka maraykanka celceliska qiimaha bensiinka ayaa ka gudbay afar dollar halkii liitar markii ugu horreysay tan iyo sannadkii labada kun labaylabaatankii taasoo laga dheehan karo culayska sii kordhaya ee dhaqaale ee ka jira gudaha dalkaasi sababo ku aadan dagaalka bariga dhexe marka la eego heerka caalamiga ah saamaynta dagaalku ma aysan ku koobnayn keliya dal gaar ah balse waxa ay gaartay suuqyada caalamka oo dhan iyadoo sare u qaadaysa kharashaadka nolosha ee malaayiin qof oo ku kala nool waddamada caalamka xogaha laga helay mareegta global betrol brices ayaa muujinaya in soddonkii bishii maaj celceliska qiimaha bensiinka adduunka uu gaaray hal dhibic afartan afar dollar halkii liitar halka naftadan ay gaartay hal dollar iyo konton iyo kow sinti halkii liitar warbixin dhowaan lagu daabacay mid ka mid a shabakadaha warbaahineed ee ku hadla afka carabiga ayaa daaha ka fayday qiimaha bensiinka iyo naftada ee ugu sarraysa iyo kuwa ugu hooseeya dalalka caalamka iyadoo si gaar ah diiradda u saartay dalalka carabta soona bandhigtay liisya u gaar ah xogtan ayaa waxaa laga soo xigtay mareegta global betrol brices iyo ilo rasmi ah oo carabeed oo wax ka qoray qiimaha tamarta iyo shidaalka wixii ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalka ka socda bariga dhexe xogta la adeegsada ayaa ah mid ku salaysan qiimaha halkii litir ee lagu cabiro dollarka maraykanka waxaana ujeedkoodu yahay bensiinka nooca ogtiin sagaashan iyo shan ama mid u dhow haddii noocaas aan laga helin dal gaar ah marka la isbarbar dhigayo xogta waxaa la eegayaa isbeddelka qiimaha muddadii u dhexaysay saddex iyo labaatanka febraayo ilaa soddonkii maarso iyadoo qaar ka mida suuqyada la cusboonaysiyo si toddobaadle ah halka kuwa nidaamsanna la cusboonaysiyo bil kasta xogtu waxa ay muujinaysaa in khariidada qiimaha shidaalku aysan ku socon hal jiho oo keliya maadaama dalalka leh qiimaha ugu sarreeya aysan marwaliba ahayn kuwa ugu dhaqsashada badan ee qiimuhu ku kordhay tan iyo markii dagaalku bilowday sababaha arrintan ayaa lala xidhiiriyey in qiimaha ugu dambeeya ee litarka shidaalka uusan ku xidhnayn oo keliya qiimaha saliidda ciriinka ah balse ay saameyn weyn ku leeyihiin cashuuraha kabka xukuumaadka iyo hababka ay dowladuhu u dejistaan qiimaha sidaa darteed dalalka sida hong kong iyo qaar ka mida waqooyi galbeed qaaradda yurub ayaa hogaaminaya liiska dalalka leh qiimaha ugu sarreeya halka dalalka shidaalka soo saara ama kuwa bixiya kabka ay noqdaan kuwa ugu hooseeya qiimaha taas oo muujinaysa kala duwanaanshiyaha dhanka siyaasadaha dhaqaale ee dalalka xogta lasoo bandhigay waxa ay muujinaysaa kala duwanaanshiyo weyn oo ka jira qiimaha bensiinka ee dalalka caalamka iyadoo qiimaha halkii litir lagu cabiray dollarka maraykanka dalalka qaar ayaa leh qiimaad u sarreeya taasoo inta badan la xidhiirta canshuuraha badan iyo siyaasadaha tamarta halka kuwo kale ay leeyihiin qiimaad u hooseeya oo ay sababaan waxsoo saar gudaha iyo kab dowladeed dalalka leh qiimaha ugu sarreeya waxaa hogaaminaya hong kong oo ah dalka ugu horreeya oo qiimihiisu gaarayo afar dhibac boqol iyo lix dollar halkii liitar waxaana ku xiga malaawi oo leh laba dhibac sideed boqol konton sideed dollar netherland ama holland waa laba dhibac toddoba boqol soddon iyo lix dollar denmark waa laba dhibac lix boqol lixdan iyo saddex dollar singapore waa laba dhibac shan boqol afartan iyo shan dollar jarmalka waa laba dhibac afar boqol laba iyo labaatan dollar albaniya waa laba dhibac saddex boqol iyo sagaashan dollar griigana waa laba dhibac saddex boqol lixdan iyo afar dollar halka norweyna ay laba dhibac saddex boqol lixdan iyo kow dollar uu yahay halkii liitar oo bensiin ah dalalkan badankood waxa ay ku tiirsan yihiin yurub ama meelaha leh nidaamyo canshuureed oo sare iyo kharashaad nololeed oo qaali ah dhanka kale dalalka loo nisbeeyo qiimaha ugu hooseeya ee bensiinka ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa shidaalka soo saara ama bixiya kab xoogan waxaana ugu hooseeya libiya oo qiimuhu yahay eber dhibac eber labaatan iyo saddex dollar halkii liitar taasoo ka dhigan in sintiyaal uu yahay qiimaha halkii liitar oo bensiin ah waxaana ku xiga iiraan oo eber dhibac labaatan iyo sagaal dollar venezuela waa eber dhibac eber soddon iyo shan dollar angola waa eber dhibac saddex boqol toddoba iyo labaatan dollar kuweit waa eber dhibac saddex boqol soddon iyo sagaal dollar aljazaa'ir waa eber dhibac saddex boqol konton iyo saddex dollar turkmanistan waa eber dhibac afar boqol labaatan iyo sideed dollar masar waa eber dhibac afar boqol iyo afartan dollar halkii litar oo bensiin ah kazakhistan waxaa lagu qiyaasaa qiimaha halkii litar oo bensiin ah eber dhibac shan boqol afar iyo toban dollar halka qatarna uu eber dhibac shan boqol lixdan iyo saddex dollar uu yahay halkii litar oo bensiinka ah tani ayaana muujinaysaa sida ay siyaasadaha dowladeed iyo kheyraadka dabiiciga ah ay door weyn ugu leeyihiin go'doominta qiimaha shidaalka ee dalalka kala duwan marka la eego dalalka carabta sawirka qiimaha shidaalka waxaa dalalka qaarkood lagu calaamadeeyaa qiimo sare halka kuwa kalena qiimahooda uu aad u hooseeyo urdun ayaa dalka hogaaminaya qiimaha bensiinka ee ugu sarreeya dalalka carabta halka maroko ay hormuud ka tahay dhinaca naftada taasoo muujinaysa kala duwanaanshaha siyaasadaha tamarta ee dalalkaasi mar kale eego qiimaha bensiinka dalka urdun waxa uu leeyahay qiimaha ugu sarreeya oo gaaraya hal dhibic lix dollar halkii liitar waxaana ku xiga maroko oo leh hal dhibic lix boqol afartan toddoba dollar lubnaan waa hal dhibic laba boqol iyo sagaal dollar imaaraadka carabta waa eber dhibic sideed boqol sagaashan iyo saddex dollar tunis waa eber dhibic sideed boqol lix iyo laba dollar suuriya waa eber dhibic sideed boqol konton iyo shan dollar suudan waa eber dhibic toddoba boqol oo dollar ciraaq waa eber dhibic lix boqol afartan sagaal dollar cumaan iyo baxraan waxay labaduba leeyihiin eber dhibic lix boqol labaatan iyo laba dollar sacuudiga waa eber dhibic lix boqol kow iyo labaatan dollar qatar waa eber dhibic shan boqol lixdan iyo saddex dollar masar ayaana ah eber dhibic afar boqol iyo afartan dollar algeria waa eber dhibic saddex boqol konton iyo afar dollar kuweit waa eber dhibic saddex boqol soddon iyo sagaal dollar halka liibiyana ay leedahay qiimaha ugu hooseeya oo ah eber dhibic eber labaatan iyo saddex dollar halkii liitar oo bensiin ah kala duwanaanshahan weyn waxa uu ka turjumayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin heerka dhaqaalaha awoodda waxsoo saar ee shidaalka kab dowladeed iyo nidaamyada cashuuraha oo kala duwan dalalka sida liibiya kuweit iyo algeria ayaa leh kheyraad shidaal oo badan waxaanay awood u leeyihiin inay bixiyaan qiimahood u hooseeya halka dalalka aan soo saarin shidaalka ama aan si weyn u kabin ay wajahaan qiimo sare oo saameeya nolosha dadka mar kale ayoo qiimaha naftada ee dalalka carabta waxaa muuqata kala duwanasho weyn oo u dhexeeya dalalka iyadoo maroko ay hogaaminayso qiimaha ugu sarreeya oo gaaraya hal dhibic shan doolar halkii liitar waxaa ku xiga imaaraadka oo leh hal dhibic labo lubnaan waxa ay leedahay hal dhibic hal doolar urdun waxaa qiimaha halkii liitar uu yahay hal doolar suuriya iyo tunis waa min toddobaatan sinti cumaan waa lixdan sinti suudaan waa dhibic lix halkii liitar qatar iyo baxreen waa min dhibic shan sacuudiga waa dhibic afar doolar halka aljazaa'ir iyo liibiyana ay leeyihiin qiimaha ugu hooseeya oo gaaraya eber dhibic eber labaatan iyo saddex doolar halkii liitar xogtan kuma jiraan dhammaan laba iyo labaatanka dal ee carabta maadaama qaar ka mida dalalkan aysan ka muuqan xogtaas barbardhigga ee hadda la heli karo sidaa darteed warbixintan ayaa ah mid soo koobaysa oo keliya dalalka sida dhabta uga soo muuqday liisaska la daabacay ee isla isha xogtan marka laga soo tago kala sarreynta qiimaha hadda jira waxaa jira dhinac kale oo muhiim ah oo muujinaya halka uu dhibku ka jiro kaas oo ah dalalka uu qiimuhu ugu kacay sida deg dega ah tan iyo saddex iyo labaatankii febraayo labada kun lix iyo labaatanka sida uu tilmaamayo mareegta global petrol brices suuqyada xorta aan sida weyn loo xakameyn waxa ay si dhaqsi ah uga jawaabaan isbeddelada qiimaha saliidda taasoo keenta in qiimaha shidaalku si deg deg ah u kaco ama uu dhaco suuqyada nidaamsan ama kuwa leh kab dowladeed ayaa dib u dhiga gudbinta saameynta qiimaha saliidda taasoo ka dhigaysa in isbeddelka qiimaha uu si tartiib tartiiba uga soo muuqdo macaamiisha xogta lasoo bandhigay waxay sidoo kale muujinaysaa in dalalka ay marayaan heerkii ugu badneyd korarka qiimaha bensiinka tan iyo muddadii u dhexaysay saddex iyo labaatankii febraayo ilaa soddonkii maarso ee sannadkan iyadoo boorma ama mayanmar ay hogaaminayso liiska korarka dalkaas ayaana gaaraya boqolkiiba boqol waxaa ku xiga filibiin toddobaatan iyo kow boqolkiiba ah maleysiya oo ka mid a waddamada hogaaminaya korarkan taas oo nisbo ahaan lagu qiyaaso boqolkiiba konton iyo labo austraaliya waa afartan iyo lix boqolkiiba imaaraadka carabta waa afartan boqolkiiba kambudiya waa soddon iyo sagaal boqolkiiba zimbabwe waa soddon iyo sagaal boqolkiiba laos waa soddon iyo lix boqolkiiba biru waa soddon iyo shan halka guatemala uu soddon afar boqolkiiba yahay korarka qiimaha bensiinka dhanka naftada korarka ugu weyn ayaa xitaa ka sii sarreeya iyadoo miyanmar ay mar kale hogaaminayso oo gaartay boqol sagaal iyo toban boqolkiiba waxaa ku xiga laos oo boqol toddoba iyo toban boqolkiiba ah filibiin oo boqol kow iyo toban ah kambudiya oo sagaashan laba boqolkiiba ah vietnam oo sagaashan iyo kow boqolkiiba imaaraadka carabta oo siddeetan iyo lix boqolkiiba ah maleysiya waa siddeetan iyo afar boqolkiiba korarka dhanka naftada lubnaan waa toddobaatan boqolkiiba austraaliya waa lixdan afar boqolkiiba halka maldofa uu kontan iyo lix boqolkiiba yahay korarka qiimaha dhanka naftada marka laga hadlayo dalalka carabta khariidada qiimaha ugu sarreysa ma ahan mid la mid ah tan korarka ugu degdega badan maadaama urdun ay hogaaminayso qiimaha bensiinka halka maroko ay hoggaanka u hayso sare ukaca qiimaha naftada balse mar kale eego xawaaraha korarka tan iyo bilowgii dagaalka imaaraadka lubnaan iyo maroko ayaa ka horeeya dalalka kale ee carabta korarka bensiinka ee dalalka carabta waxaa hogaaminaya imaaraadka kaas oo nisbada uu ku hogaaminayo lagu qiyaasay afartan boqolkiiba waxaa ku xiga lubnaan oo la sheegay in soddon iyo laba boqolkiiba yahay morocco waa lix iyo labaatan boqolkiiba urdun waa shan iyo toban halka masarna ay afar iyo toban boqolkiiba tahay kuwaas oo ah dalalka muujiyey isbeddelka ugu cad ee ka jira xogta la socodka sidoo kale korarka naftada ee dalalka carabta ayaa aad u sarreeya iyadoo imaaraadka ay mar kale hogaaminayso taasoo nisbo ahaan lagu qiyaasay korarkeeda siddeetan iyo lix boqolkiiba waxaana ku xiga lubnaan oo toddobaatan boqolkiiba ah morocco oo soddon iyo toddoba ah masar waa toddoba iyo toban boqolkiiba urdun waa kow iyo toban boqolkiiba halka qatarna ay qayb kaga tahay waddamada ugu qiimaha sarreeya xagga korarka naftada ee waddamada caalamka gaar ahaan dalalka carabta مالح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها guud ahaan intaasi aan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horhaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى